waxaa magaalada Yeteborg ka soconaya tartanka ugu weyn ee loo qabto dhallinyarada adduunka ee Gothia Cup oo halka ka bilowday afar iyo tobankii bishan Luulyo. waxaa tartankan kooxaha dheelaya oo ay da'doodu kala duwan tahay dadka ka qayb gala ka mid a Soomaali u kala safan kooxaha kala gedisan waxaana dadka fasal ciyaareedkan weliba meel fog uga soo safray ku jira laacibyaraha cabdi hanad maxamed cabdi oo afar iyo toban jir ah aabbihi hanad maxamed ayaana nooga warramaya tartanka iyo halka ay ka yimaadeen tartanka runtii waa tartan aada iyo aada u weyn weeye marka anigu wiilkayga ciyaaray marka sababtaas ayaa waxaa uga imaanay magaalada uumeya ee waqooyiga sweden hanad maxmed wuxuu ka mid yahay maamulka kooxda maryham sport club oo ah koox ka dhisan magaalada uumeya oo uu wiilkiisu khadka dhex uga dheelo maxaa haddaba diidan in gothia cab ay ka soo muuqdaan kooxo soomaali ah oo uu saldhigoodu yahay sweden niyo runtii way adag tahay sababto ah waxa weeye kooxaha macnaha carruurta soomaalida iyo sudan kooxa kala duwan bay u cayaaraan marka kooxahaas ayay marka dee ceymis uga jiraan marka haddii ay noqoto koox cusub in la sameeyo waa in de urur cusub la sameeyaa carruurta ceymis la geliyaa marka waa waa aad bay u howlo badan tahay kharash badanna dee wuu ku baxayaa kooxdii si kastaba waxaa jira kooxo soomaali ah oo ka ciyaara heerarka kala duwan ee hoose ee dalkan sweden haddaba hanad ayaa sharaxaya sababta aanay kuwa laftoodu ciyaarahan u iman kulley waxaa hor istaagaya dhaqaalaha oo kale hadda koobkan oo kale waxaa laga yaabaa kooxdii dee ilaa soddon kun afartan kun konton kun oo karoon waaye waxaa tartankan gothia cab ka qayb gala caalamka oo idil waxaana xitaa ku jira dalalka deriska la-ah soomaaliya sanadkan tartanka ma ku jiraan kooxo soomaaliya ka yimid waxaa jira kooxa dee ilaa etoobiya ka imaada kenya uganda marka soomaaliya kulley ilaa hadda weli ma kulley ma soo gaarin in carruur soomaali xamar laga soo diray iyo hargeysa amaba kismaayo oo dee ka qayb galaan cayaarahan laakiin insha allah mustaqbalka waa waa macquul wey tartankan oo soo af jarmaya berri oo ay bishani tahay labaatan islamarkaana ay ka qayb qaadanayaan dhallinyaro ay da'doodu kala duwan tahay waxaa sanadkan oo qura ka soo qayb galay kooxo gaaraya ilaa kun lix boqol siddeetan iyo shan kooxood oo ka kala socda shan iyo toddobaatan dal iyadoo la ciyaarayo afar kun saddex boqol afartan iyo lix kulan oo lagu kala dheelayo boqol iyo saddex garoon oo ku kala yaala yotobori mondal kungsbaka iyo alinsos iyadoo kooxahana la geliyey guruubyo ay ku jiraan afar kooxood oo ay soo gudbayaan labada ugu sarreeya wareeg kasta maxamed xaaji radio sweden